maamulka dowlada hoose iyo wehli ayaan xildhibaano ku tirsan golo deegaanka ee garowe iyo weliba kormeer shaqeeyo ka seedana xaafada waaberi walibana kulanka ku qeyb galay maamulka xaafada ururada bilaanta madaxda amniga garowe taliyaha saldhigga waaberi iyo qeybo shalduwan ee shacabka ujeedka kulanka yahay isbarashi iyo dardargelinta howlo wada shaqeynta dowlada hoose laamo amniga iyo shacabka xaafada waaberi dokumid ee bilaanta maamulka xaafada waaberi ee waliba iyo ku hadlay oo yeho iyo xildhibaanadii aan gudbidey baahyo iyo aqabado ku jira xaafada waaberi si wallankugabda xog haya waxaa ogaataa inaan la mari karin waayeeladu inaysa masaajidka noo aadi karin ardayda inaysa iskuullada noo aadi karin lala mari waaye biyo wadooyinka fariista iyo dhiiqo haddana aakhirka ay ka dhashaan cudurro ay madoobaadaan qaarkood ay dixri samaystaan sawiradooda waa haynaa waa ku tusaynaa waana kula wadaagaynaa horeyna waa ula wadaagna degmada intaa kabacdi waxaan kaloo rabaa inaan xoojiyo oo aan ku sii daro wadada golnugaal isbitaal golnugaal in badan baa xaafadda waaberi waxay ka cabanaysay inay ka fog yihiin goobaha caafimaadka ama aysan isbitaal lahayn khayr allaha siiyey gabdho soomaaliyeed baa u kacay gabdho reer puntland a u kacay isbitaalkaasaana loo dhisay hooyada iyo dhallaanka ah oo xaafadda kusoo biiray oo si fariya hooyooyinka ugu shaqeeyay dhallaanka haddana waxaa jirta cilad ah isbitaalkii haddaad tagtid dhaweeye ma dalban kartid oo kuusoo qaban mayo bajaajna ka heli maysid haddaad damacdeynaha bajaaj halkan ka raacdid oo aad ku tagtid bajaajku waxay kugu geynaysaa laba doolar haddii adoo isla waaberi joogaa isbitaalada kale oo aad aragtid intay noo jirtaa u baahatid hal doolar baad ku tegaysaa marka farqiga u dhexeeya caqabada uu leeyahay waa dareemi kartaa xokeyaha dowlada hoose iyo xildhibaanadii kulanka ku qayb galay iyo bogaadiyeen iska duubnaadowbkii wada shaqaynta shacabka maamulka xaafada waaberi ee garowe iyo oona ballan qaadeen in walbadan laku bedeli doono baahiyo ku jira meelaas waa xaafad ay degan yihiin dad badan oo waxtar u ah bulshada muruqmaal ah ganacsato ah injineero ah dad badan oo waxtar bulshada oo ay degan yihiin xoogaa ka soo durugsan magaalada oo magaaladii xoogaa ay dhismaheeda u dhismay dhinacaas laakiin ayada laftigeedu aada u koraysa dowladda hoose qorshaheeda waxaa ka mid ah daadejinta nidaamka maamulka in loo daadejiyo xaafadaha shaqooyinkana si toosa looga qabto xaafadaha ayagoo la kaashanayo guddoomiyaha guddiga xaafadaha laamaha bulshada odayaasha dhaqanka dhammaan cidda xaafadda ku nool magaalada waxay ka kooban tahay xaafado dowladda hoosena waxay xukuntaa xaafadahaas iyo tuulooyinkaas iyo dhammaan inta hoos timaada caasimadda garowe magaalada markay weynaato oo kilomitiradii loogu talagalay ay dhaafto inay ayada usii qaybqaybsanto degmooyin oo la yidhaahdo dowladda hoose caasimadda garowe oo ay hoos yimaadaan dhowrkaa degmo ama caasimadda garowe ay u kala baxdo degmooyin magaaladu aad bay u fidaysaa dhinacyada ka fidaysaa waana khasab taasi goor dhow inay timaado xildhibaanada golaha deegaanka degmada garowe halna sugi waayena warku waa intii khadra tiriyo waxba ku dari maayo wax weyn baan soo wadnaa insha allah haddii ilaha idmo xildhibaanada aad doorateen oo maantana qoraxda u taagnaydeen taas waa qodob qodobka labaad insha allah waxaa laydinka rabaa siday sheegtay inaad isku tashi la sameeyo isku tashi markii la sameeyo wax badan baa qabsoomaya haddii ilaha idmo runtii xalay markuu guddoomiya ugu soo wargeliyin kulimkaan gargabdhacaay aad baan ugu farxay dee xaafaddu maamul bay leedahay iyagaanu maamulkaanu la shaqeynan haddii ilaha idmo insha allah iyagaa nugu hagaaya hadda meesha wax laga qabanayo dhanka horumarka xaafadaha garow waa kala mid tihiinoo haddii markii hore xaafada badsan jireen mataqaanaa wadooyinka iyo mataqaanaa iyo mashaariicda maanta laga yeeli maayo meesha xildhibaanaha jooga koleyba baahiyana waa jirtaa baahida horta qofka biliaadanka ilaahay baa horta dhammaystiri kara anuu hadalka waxba sii badin maayo xildhibaanadii koleyba codkiina ku soo baxay baan ka mid ahay intaa ka bacdigeed anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka reer waabriyo waxaa idiin sheegayaa golihii deegaanka aad doorateen koleyba intay rabtaba tiradeeda ha ahaatee wada duuduubkoodaba xaafadda waaberi waxaan u soo wadnaa layrar contribution golaha deegaanka ah taasaan idiin sheegayaa muxuu ahaa horta ilaahay mahaddiisa waxaa ah xaafadan waxaa la odhan karaa waa xaafadda garoowe ugu amniga badan baa la odhan karaa taa markaan ka soo gudbo gol nugaal oo aad ka sharqamiseen anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii booqashada ku tegey